دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii degmada xardheere ee gobolka mudug waxaa ka dhacay arrin yaab leh kadib markii nin dil lagu xukumay uu ka badbaaday dilkaasi maamulka somalilan ayaa meydad ku gubay dooxo biyomareen ah oo ku taala xaafad ka tirsan magaalada hargeysa ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa duqeeyey saldhig ay ciidanka kenya ku leeyihiin dhulka n f d ee soomaalida siyaasi soomaaliyeed ayaa ka hadlay eray bixinta isdhexgalka geeska afrika taasoo si aad ah loogu isticmaalayay shirka jabuuti wasiir ka tirsan maamulka somalilan ayaa sheegay in lagu kala kacay shirkii ka socday magaalada jabuuti ee dalka jabuuti dagaallo u dhexeeya qabaa'ilka yemen iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa ka dhacay bartamaha waddankaasi arkaasoo dhammaystiran goordhow ayaan faahfaahin doonna
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddobiyo labaatanka bisha shawaal sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqeeyey saldhig ciidanka kenya ku leeyihiin dhulka n f d ee soomaalida warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed cali wararka naga soo gaaraya dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato ayaa waxay sheegayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar madaafiica ku qaadeen saldhigay deganaayeen ciidanka xukuumadda nairobi saldhigga oo ku yaala tuulada ceelraam degmada ceelwaaq kenya ee gobolka mandheera ayaa waxay duqayntu ku socotay muddo tobannaan daqiiqo ah tuulooyin dhowr ah ayaa laga maqlayay madaafiicda lagu garaacayay iyo rasaas ay iyagu baqdin u ridayeen ilaa iyo hadda lama oga inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha duqayntan ka soo gaartay ciidanka kenya weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadkan gudihiisa ay mujaahidiintu cagta mariyeen saldhiggay booliiska kenya ku lahaayeen lafay halkaasoo lagu dilay saddex laguna dhaawacay toddoba kale wuxuuna kusoo beegmay iyadoo maalintii shalay gobolka hiiraan ay ka dhaceen weeraro kala duwan kuwaasoo khasaare lagu gaarsiiyey ciidanka jabuuti iyo kuwa dowladda federaalka sidoo kale wuxuu imaanayaa xilli habeen hore qaraxyo lala beegsaday ciidamo maraykan iyo kuwa bangaraaf ah kuwaasoo laga gubay laba gaari oo kala ahaa taaw iyo cabdibile maamulka la baxay somalilan ayaa meydad ku gubay dooxo biyomareen ah oo ku taala xaafad ka tirsan magaalada hargeysa waa kan cabdisamad meydad aan tiradooda la shaacin islamarkaana lagu sheegay inay ahaayeen dad u dhintay cudurka coronavirus ayuu maamulka somalilan ku gubay xabhal ay ugu sameeyeen meel biyomareen ah oo ka tirsan xaafad ku taala magaalada hargeysa odayaasha xaafadda ay arrintani ka dhacday ayaa sheegay inay ka war heleen gawaari kolonyo ah oo kusii hoobanaya dooxada kuwaasoo ay qayb ka ahayd ambalaas laga soo buuxiyey meydad badan guddiga la tacaalidda cudurka coronavirus ee maamulka somalilan ayaan si aan loo ogaanin arrintan waxa ay ciidamo kusii diyaariyeen hogga uu ka socdo xabaal ololka kuwaasoo dib u celinaya qof weliba oo doonaya inuu ogaado howsha meesha ka socota oday ay u suuro gashay inuu ka hoos baxo ilaalada ayaa sheegay in uu dhagaystay qaar ka mid a hadalladii ay isdhaafsanayeen mas-uuliyiinta meydadka gubayey erayadii uu ka maqlayna waxaa ka mid ah waxaanu soo galnay halka yara dooxa afkiisa waxaanu dhegaysanayna markaa inaan wax sira ka helnay wixii siraxana waxaanu ka helnay labaatan kun oo dollar noo dir iyo hawshiina dhammaysta lacagta waxaa lahaa nimankii gubayey ee ahaa soddon ninna kama yareen intay meesha gubaysay dadka markaa waxaanu aragnay waxaanu soddonkaa nin inay markaa leean labaatan kun oo dollar noo dir qaar ka mid a odayaasha xaafadda waxay isweydiinayaan wasaarad sheegata caafimaadka sida ay ku samaysay arrintan oo la ogyahay khatarta caafimaad darro ee ka dhalan karta maadaama goobta meydadka lagu gubay ay tahay biyo mareen kuna shubto biyaha ceelal laga cabo kaaga sii darane dadkan waxaa la sheegay inay ahaayeen dad qaba caabuqa coronavirus meesha idaasi waxaan ku leeyahay duxal wad duxii geedbeebla tegayay ee biyaha laga cabayay halkaa hargeysa ka cabaysay xanuunkaas dhan kilo waxaas dhan kilo lafaha madaxii bay gubila way ayay bay kaga tegay meesha intaa leeg baa u dhahay caruur baa u leenahay maxay dad yar yar baa jooga duxii laga cabayay hargeysa waxaa loo keenay wasaaradda caafimaadku kale fogada waxaa u leeyahay xanuun bay loo keeneen halkaa meydkaa la keenay dowladda dowladda dowladda dadka dowladda dhanaysa maaha waa wax laga qabtaa weeye haddii laga qaban waayana deegaan adaan adaan nahay degaankii wixii weeyaan askar baa ilaalinaysay markii ugu horreysay ee gaadhi xaaba lagu sido ayaa yimi gaadhigii markuu caddaanka dhigay xaabadii ayuu kadib ambalaas baa meydka lagu siday laga dejiyey meydkii la garab dhigay dabkii markuu baxay baatrool baa lagu gubayey xaabada ma caddayn karaan laakiin kob iyo tobankii habeenimo askartu ka rawaxday iyo dadkii dadkeenna shicibkaana gubayay dhakhaatiirina way ku jirtay
hadday ahaydna baabuur fara badan ayay ahaayeen dowlad bay ahaayeen halkaas dooxii xeedhay keeneen weynigu halkaasay ku gubeen meyd wakaa caafimaad ma jiro waad arkaysaa horeen xeedho looma aqoonsanayn maamulka somalilan ayaa ka mid a maamulada ay dalka ka dhisteen shisheeyaha waxaana marar badan laga diiwaangeliyay dhacdooyin ku cusub geyiga soomaaliya kuwaasoo ay diinta si toosa uga xadgudbayaan sida midan oo kale degmada xardheere waxaa ka dhacay arrin yaab leh kadib markii nin dil lagu xukumay uu ka badbaaday dilkaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxmed ciise fagaare ku yaala degmada xarardheere ee wilaayada islaamiga ee mudug ayay dad badan isugu yimaadeen kadib markii lagu wargeliyey inuu dhici doono xukun xad ah waxaase wax waliba isbedeleen ilbiriqsiyo gudahood eedeysanaha ayaa ka hor inta aan lagu dhawaaqin xukunka markii la keenay fagaaraha wuxuu laba rakacadood oo suno ah ku tukaday fagaaraha taasi oo dhalisay in dadkii qofka horey loogu dilay ay ka laabtaan dalabaadkoodii ahaa in la dilo nabadoon xasan axmed nuur oo goobjoog ka ahaa goobta ay arrintani ka dhacday ayaa ugu warramay idaacadda islaamiga ee alfurqaan haddaan joogna waxaa la keenay ninkii qaatilka ahaa oo labada gacnood iyo labada lugood ka xiran falka fulilhana waa la socdeenoo dadkii xaqa iska lahaa walaayadii wakiisheen qaadhigii baa soo fadhiistay kuraastii iyo maaragta mikrofonkiia la rakibay kafantii iyo badeelkii godka lagu qodi lahaayaa miiska lasoo saaray qaadigii waa qodbeeyey dadka muslimiinta wuxuu u sheegay in maanta qasqaas sharciga ay dhacayso oo nin nin dilay la tooganayo ninkaasna sifa sharciga lagu tooganayo dadkiisay ku heshiiyeen oo khudbadii shiikhu dhamay rabo oon wax ka dhiman falkii la fuli lahaa iyo tacsiirtii baalkii ahaa qasqaastii la fuli lahaa aan la arag waxaa soo istaagtay gabar yar gabadhii waxayna tiri anigu waxaan doonayaa in diyo layga siiyo xaqaygii inaan dhaqaal ahaan u ayaan doonaya maxkamadaha ka dhisan wilaayaadka islaamiga ayaa fuliya xukuno sharci ah oo kala duwan waxaana mararka qaar dhaca qisooyin la yaab leh oo ay ka mid tahay midaan ka dhacday mudug wasiir ka tirsan maamulka somalilan ayaa sheegay inay isaga baxeen fiidkii xalay shirka ka socda magaalada jabuuti wasiirka xanaanada xoolaha maamulka la baxay somalilan saciid sulub maxamed waxa uu shaaca ka qaaday inay isaga baxeen wadahadallada ay la leeyihiin dowladda federaalka laba guddi oo ka kala socday dowladda federaalka iyo somalilan ayaa kulamo ku lahaa dalka jabuuti waxaa la isku mari waayey qodobo dhowr ah sida uu sheegay saciid sulub maxamed wax ilaa imika soo baxay oo la taaban karo oo aan kuu sheegaa ma jiro wadahadalkii wuu socday maanta wuu istaagay markay ahayd caawa fiidkii markay ahayd maqribka hortiisii lixdii oo rubucda waxaanu isku taagay markaanu aragnay qolooyinkan koonfurta labadeedii guddi annaguna guddi dee soo diyaargarooday baanu ahayn ayaguna aynaanay diyaar ahayn saddex cashaanu jiitamayay wadahadalku wax brogress ah ama horumaraanu gaadho hagaagsanina ma jirin waxaanu arkaynay inay had iyo goor jiidayaan hadalka oo aanay naftoodana kalsooni ku qabin inay go-aamo gaadhaan dabeed adigu atlas ugu dambeyn galabta lixdii rubuc waanu ku kala kacnay shirka waxaana kalifay arrintii ahayd hawada mucaawanooyinka inaan la siyaasadayn ayaa waxay waxaanu anagu soo jeedinay mucaawanooyinka donorskaynu u wada tegaynaa qayb baanu ka ahaanaynaa wixii la bixinayo waana qaybsanaynaa waana ogaanaynaa aanu goobjoog ka ahaan wax layna siinayo goobjoog ka noqon maysaan bay dhahay annakaa soo qaadayna wixii aanu leedihiina ma aanu damacnaan annakaa idin siinayna marka qodobkaasaan isku mari weynay siyaasi soomaaliyeed ayaa ka hadlay erey bixinta ah isdhexgalka geeska afrika taasoo si aad ah loogu isticmaalayay shirka jabuuti warbixintan waxaanoo soo jeedinaya waryaheena cabdifataax filibiin dogtor xasan sheekh cali oo ah falanqeeyo ku sugan magaalada muqdisho soona bartay amniga iyo siyaasadda ayaa isdultaag ku sameeyey ereybixin halis ku ah madax bannaanida soomaaliya oo ay madasha shirkay jabuuti kusoo hadal qaadayeen ra-iisul wasaaraha itoobiya safiirka maraykanka ee soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda federaalka ugu horreyn waxa uu ka warramay qaabkii loo isticmaalayay guud ahaan ereygaas iyo gaar ahaan farmaajo horta ereygan isdhexgalka luqada ingiliishka waxaa lagu dhahaa integration ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha soomaaliya iyo safiirka maraykanka ayaa aada u isticmaala isdhexgalka aba ugu horeeyo aniga masalan madaxweynihiina ha ugu horeeyo oo aad yani markuu markuu rabo inuu sheego isdhexgalka aniga isdhexgalka biso iska dhaha moogii wax uu uga shi- waxa uu uga jeedo ma sheego adduunyaduna siyaabo badanay waxay u samaysaa isdhexgal u samaysaa wadamada qaarkood isdhexgal waxay u sameeyaan isdhexgal dhaqan qaar waxay u sameeyaan isdhexgal diimeed wuxuu sheegay in ra-iisul wasaaraha itoobiya uu dhankiisa ereyga isdhexgalka u sharaxay dadkiisa abiy dadkiisa u sharxay asiga wuxuu uga dhigay in eh, soomaaliya iyo etoobiya laisku furi doono badaha soomaaliya isticmaali doonaan soomaaliya isu shaqa tegi doonaan laakiin aniga madaxweyne farmaajo weli nooma sharxin marka ereygan wuxuu u baahan yahay madaxweynuhu waa- doorashada had- hadda khudbadda hadda u dambeysa kala fadhiga toddobaad ee madaxweyne farmaajo waa soo- waa soo- waa just waa soo hadal qaada wuxuu dhahay isdhexgalka anagoo ilaashanayna u dhahay madax banaanideenna marka madaxweynaha waxaa la rabaa intaas ka badan inuu sharaxo haddii uusan asaga una sharixi karin na waxaa la rabaa inuu soo saaro iyadoo statementi ah dadka markaas anaga u sharaxayna erey bixinta isdhexgalka waxay safiirka maraykanka ninka la yidhaahdo yamamoto uga dhigan tahay in malaayiin itoobiyaan ah ay deegaan ka dhigtaan qaybo ka mid ah soomaaliya maraykanka ninkan oo dhaha yamamoto wakti dheer jabuuti saf- safiir uu ka ahaa jiray etoobiya safiir uu ka ahaa jiray haddana soomaaliya safiir ka yahay wakti dheer waxaa la sheegay oo laga joogo labaatan sano inuu qabay wax la dhaho integration in la sameeyo integrationkaas marka asaga yamamoto wuxuu u yaqaanaa sida dadka qaar ay leeyihiin oo meelaha qaar lagu soo qoray wuxuu u yaqaanaa wuxuu leeyahay etoobiya dhulka destiny ayaa ka jira etoobiya dhulka dadka iyo dhulka ayaa waxaa kala badan dadka aan sida aad la socoto etoobiya shan milyan oo etoobiyaan ah ayaa gudaha etoobiya waxay ku yihiin internally displaced persons waxa la dhaho dadka gudaha ku kacay dadka aniga camal meelo joogo ay ay dhahaan dadka meelaha coosh coosh inta degan magacooda waxaa la dhahaa barakacayaasha ethoobia gudaheeda gudaheeda waxaa barakac ku ah shan milyan oo dada oo qof ethoobiyaana meel u istaaguu la-ih marka waxay marka ninkan wuxuu ku leeyahay ethoobia dhulka iyo dadka ayaa waxaa badan dadkaa badan soomaaliyana wuxuu ku leeyahay dhulka iyo dadka dhulkaa badan oo weyn dad ma joogo marka wuxuu ku leeyahay inta leysku daro ha leysku baalansi gareeyo si dhulkan soomaaliya ay dadkan ay u- uga faa'iidaystaan siyaasi xasan sheekh oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxaa kaloo uu qiimeyn ku sameeyey khudbaddii uu madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo ka jeediyey shirkii jabuuti madaxweyne farmaajo khudbadiisii haba yaraatee wax macno leh oo la taaban karo oo boynti ah oon dhahna madaxweynuhu shirki waxaasoo exactly ka sheegay oo hadday tahay sidii loo midoobi lahay oo hadday tahay dhibaatadii laga hadlay oo hadday tahay futureka wixii la qaba lahay waxba ma sheegin yacni wa- markaasaa wa- waxaa dhacday dadka oo oo khudbadiisa danaynayay oo ka dhex raadinayay elementis iyo dhuux ay kala soo baxaan hadday yihiin reer waqooyiga oo raba soomaaliya inay isku soo laabato iyo soomaalida arinta arrimaha siyaasadda danaysa midkoodna kama dhexelin khudbadda madaxweyne farmaajo kama dhexelin wax nuxur ah oo macno leh oo la dhaho aleylehi madaxweynuhu saasuu sheegayo khudbadiisu macnahaasay xambaarsaneed kama soo saarin waxaa ku soo haray ee ninkan etoobiyaanka ah, asiga iska caadiga ah asigu soomaali waxa ka hadlaya ka dhexeeya kama hadlin asigu wuxuu ka hadlaya ethoobias interest oo ah etoobiya sidii ay meesha inta leesu keeno badda soomaali u isticmaali lahayd maraykanka iyo itoobiya ayaa wada qorshe la doonayo in lagu dhakro ummadda soomaaliyeed islamarkaana xabashida u sahlaya inay si fudud ku qaataan waxay soomaali usoo dagaalamaysay muddo ku dhow laba kun oo sano oo ah dalkooda diintooda iyo dhalashadooda warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntiina wararka ka imaanaya waddanka yemen waxa ay ku waramayaan in ay socdaan dagaallo xoogan oo dhex maraya maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo qaar ka mid a qabaa'ilka muslimiinta ee degan waddankaasi dagaalada waxa ay xoogooda ka socdaan qaybo ka mid a gobolka albeeda oo dhaca bartamaha dalka yemen waxaana dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan qabiilka sida ba'an hadda dagaalka kula jira xuutiyiinta waxaa lagu magacaabaa alaacawaad waxaana ugaaskooda guud uu ku amray tolkiisa inay fadhiga ka kacaan islamarkaana iska caabiyaan duulaanka ay xuutiyiintu ku yihiin dhulka uu dego qabiilkaasi dagaalada waxay xoogooda yimaadeen kadib markii maleeshiyaad ka tirsan xuutiyiinta ay inta gurigeeda ugu galeen ku dileen haweenay ka dhalatay qabiilka alaacawaad waxaana fashilma isku dayo uu sameeyey qabiilka oo lagu doonayay in lagu soo qabto ragga dilkaasi geystay taasina waxay markii dambe keentay dagaal toos ah dhalinyaro ka tirsan qabiilkan wajahaya xuutiyiinta ayaa baraha twitterka waxa ay ku daabaceen in dagaalyahanadooda ay ku guulaysteen inay dhulka dhigaan laba diyaaradood oo nuuca droonka yaryar ah kuwaas oo xuutiyiintu u adeegsanayeen duqaymo ay ku beegsanayaan deegaanada aalacawaad waxaa jira taageero ballaaran oo ay qabaa'ilka kale ee muslimiinta ah siiyeen qabiilka aalacawaad ee dagaalka kula jira xuutiyiinta deegaano dhowr ah oo markii hore lagu dagaalamayeyna waxaa si buuxda looga eriyay xuutiyiinta yemen waxaa qaybo badan oo ka mid ah la wareegay maleeshiyaadka xuutiyiinta oo taageero ka helaya dowladda iiraan waxaana qabaa'ilka dega yemen lagu ammaanaa inay isdifaacaan dagaalo ka dhana xuutiyiintana ka hurinayaan dhulka xoogga looga qaatay warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka waa naga inta